dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
kulan wacan wanaagsan meelwalbaa joogtaan isikasta maqalka reediyo cadaad in soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xolosha waraashada xil walba hadanka aad maqashaa marka laga reebo habeenimo jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxorlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah markerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinna war dee qaybta noocani maxay ahayd ka joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaalida dhahan u yeelay ya suluugga iska dhab nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidiiyu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluugga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay
mar kale kulan wacno wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso saddexda bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka xaaan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda lagale waxaa qayb ka noqon doona maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisa magaalada baydhabo ee gobolka baa koonfur galbeed waxaa caawa soo bandhigeen nin ay sheegeen in isku qarxin rabay goobo muhiim oo ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baa ee maamulka koonfur galbeed warar arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijkan goorn ugugu soo gudbin doona waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona taliyaha hay-adda nabadsuguda ee sirdoonka qaranka soomaaliyed waxaa xilka uga qaaday taliyihii nabadsugudda ee gobolka brander waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal xogo dheerada ku saabsan xilkaqaaysta lagu sameeyey taliyihii nabadsugudda gobolka brander waxyaabaha kale barnaamijka caawa kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada baarlamaanka kenya ee laga soo doortay gobolka qoyi bare ee waddanka kenya cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayay ka dalbadeen in sida u dhaqasiyaha badan uga baxa magaalada madheere ee gobolka qoyi bare ee waddanka kenya kadib dagaal xoogan oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland ku dhex maray xuduudka soomaaliya ee kenya warar arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijka caawa kusoo qaadan wax qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in ka hortegayso cudurka koronaviruska oo caalamka fara badan ku haya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ka horbixin doonta xaalada ugu dambeeya cudurkaasi waxyaabaha kale barnaamijka caawa kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona maamulka gobolka gado ee dowladda federaalka soomaaliya waxay ka hadleen dagaalkii beled xaawo iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya guwa jubbaland dagaal ku dhex maray gudaha deegaankaasi khasaare guud oo ay shaaciyeen maamulka jubbaland ee dowladda federaalk soomaaliya gobolkaasi ku sugan ayaan barnaamijkan caawida kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawa kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa amisom kala shiray sugudda amniga doorashooyinka soomaaliya ee la filaya inay waddanka ka dhacaan qodobo muhiim ah oo laga wada hadlay ayaan barnaamijkan warar kugu dambeeya idiin soo gudbi doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo koray inta barnaamij aan ku jirnay ayaad maqli doontaan xubintaad ku xisaab badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegaysa doontiin heystaan tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibka sharma ka sulaya barnaamijka caawa farsamaynaya ee waa mar kale iyo xulasho warashada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo ya ogeytiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeytiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanaynaa laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
usibay adkaytaa usibay adkaytaa usibay adkaytaa mana oga usibay adkaytaa mana ogay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa
kulan wanaagsan ayaan ilana saaxiibil kusoo dhawey barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada baydhabo ee gobolka baa ee maamulka koonfur galbeed duucaawa hay-adaha amniga ee maamulkaasi ay sheegeen in la qabtay ruux doonayay in isu qarxiyo goobo muhiim oo ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baa ee maamulkaasi ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee maamulka koonfur galbeed waxay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kusoo bandhigeen nin ay sheegeen inuu doonayay in isu qarxiyo goobo muhiim ah oo magaaladaasi ku yaala saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in ninka lasoo qabtay howlgalla ay ka sameeyeen ciidanka iyadoo xilliga lasoo qabtana uu watay jaakad qaraxa iyo qari ah kufadhisamana iyo agabyo kale oo isticmaalayay taliyaha ciidamada booliiska magaalada baydhabo ee gobolka baaye maamulka koonfur galbeed mukhtaar ibraahim dubow oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo waxa uu sheegay in ninkaas uu doonayay inuu shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo isku qarxiyo ha yeeshee gacanta hay-adaha amniga dowladda federaalka ee koonfur galbeed gacanta ay ku dhigan sidoo kale taliya duumba waxa uu sheegay in ruux kale oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab uu isku soo dheebeey ciidamada amniga koonfur galbeed islamarkaasna ay muddo ah la shaqaynayeen dagaalamayaasha al-shabaab ninka isku soo dhiibay ciidamada booliiska ee koonfur galbeed waxaa magaciisa lagu sheegay aadan ibraahim isagoo xusay inuu ka howlgeli jiray juubooyinka gaar ahaan aagga deegaanka baarsaguune ee duleedka magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ugu dambeyntii taliyaha ciidamada booliiska ee maamulka koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo shacabka magaalada baydhabo ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si looga hortago falal amni la duka ah oo sheegeen inay kusoo waajaheen qaar ka mid magaalooyinkaasi si gaara magaalada baydhabo oo gobolka baay ka tirsan islamarkaasna la sheegay in la doonayo in la isku qarxiyay xarumaha muhiimka ah oo goobaha doorashada koonfur galbeed baarlamaanka ka dhici doonaan ee gobolkaasi ku yaala saraakiisha amniga iyo hay-adaha kale ee amniga koonfur galbeed xiriir aan la sameynay nooma aysan suurtagelin siaan waxu weydoono qaraxan iyo ruuxan duunaya isku qurxiyo oo hay-adaha amniga maamulkaasi ay kusoo bandhigaya magaalada baydhabo ee gobolka baay balse waxaa xusi mudan in howlgalka lagu soo qabtay ninkan doonaya isku qurxiya baydhabo ee xalay ilaa maanta uu ka socday magaalada baydhabo iyo sidoo kale deegaan hooste maamulkaasi waxaana baaritaankan uu ku soo aadaya kadib markii tuun la sheegay in dad doonaya in isku qarxiyaan baydhabo ay gudaha magaaladaasi ay soo galeen xulsha wareysada ayaa dhegeystaan saan radio aadana hawala socotaan saaxiibayaal mar walba joogtaan kula wanaagsan ayaan idileenahay waxaa markaan aadayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho oo taliya hay-adan wasuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasin xaaji daahir oo xilka u ka qaaday taliyihii nabadsugidda gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helayno magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay sheegayaan in xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii nabadsugidda gobolka banaadir ibraahim macalin cabdulaahi kaas oo xilka hayay in ka badan hal sano islamarkaasna la shaqeynayay dowladda federaalk soomaaliya hay-ahda nabadsugidda taliyaha nabadsuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin xaaji daar ayaa waxaa lasoo sheegayaa in xilka uu ka qaaday taliyihii nabadsugidda gobolka hibraandir macalin ibraahim cabdulaahi oo ahaa taliyihii nabadsugidda gobolka iyadoo mid cusubna uu fahad yaasin xaaji daahir u magacaabay nabadsugidda gobolka hibraandir wararka aan ka helayno muqdisho waxay intaas ay kusii darayaan in faad yaasin uu taliyaha nabadsugidda gobolka hibraandir u magacaabay sarkaal magaciisa lagu sheegay ciise maxamed ciise kaas oo bedelaya ibraahim macalin cabdulaahi oo ah taliyaha nabadsuuda gobolka banaadir islamarkaasna xilka uu ka qaaday taliyaha nabadsuuda sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir ma jiraan ilaa hadda sabab ee la sheegay in xilka lagu qaaday taliyaha nabadsuuda gobolka banaadir balse saaxiib yeel ila ku agdhow xafiiska hay-adda nabadsuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxay warbaahinta ay u sheegeen in khilaaf in muddaas u jiitamaya ee sababtay in xilka laga qaado islamarkaasna la sheegay in uu amar diiday ama amarka uu ka qaadi diiday taliyaha nabadsuuda qaranka taliyaha nabadsugidda ee la sheegay caawa xilka in laga qaaday
kursigaasan haashaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye igu wada waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda Puntland
aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
waraan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana ila qabsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
dadyo qubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kullida dadyo qubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulan wanaagsan ayaana idinleenahay saaxiibayl xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaa radio waxdana waa la socotaan waxaa markan aad yahay muqdisho intaan warkeedana ka bixin wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku howlantahay sidii lagaga hortegi lahaa cudurka koronafiliska oo xilligan dhibaato badan fara badan ku haya caalamka islamarkaasna laga helay waddo badan oo caalam ku yaala wasiirka waxay sheegtay in la xakameyn dad ka imaanaya dalalka uu saameeyay cudurkaasi waxay xustay in dowladda federaalk soomaaliya ay u diyaargaroobday sidii lagaga hortegi lahaa cudurka islamarkaasna lagu diyaariyey kooxo kala duwan oo garoonka diyaaradaha iyo xuduudaha lagu diyaariyey kuwaasoo baaraya dadka cudurkaasi laga shakiyo ee ka imaanaya wadamada caalamka caabuqa koronafiliska waxay sheegtay in saameyn uu ku reebay dalal badan wuxuuna kusoo bilowday dalka shiinaha oo ku dil in ka badan saddex kun oo qof oo wadankaasi ku noolaa waxaan isugu imaadna waxa waaye cudurka coronavirus oo adduunka isaga gooshaya si xawli ah oo maalinba lagaaga soo sheegaya meel adiga kuu jirta ee meel dhow cabsida uu leeyahay siduu u socdo iyo annaga naftirkeena xaaladeenna wadan ahaan markaan fiirino meesha aan taaganna dadaal badan waa la sameeyey waxaan rabaa mahadcelin qaasa inaan usoo jeediyo saddexda task force ee wasaaradda oo habeen iyo maalin ka shaqeynaya labadii sitmaano u dambeysay deerow waxaad ku celcelisaa hadalka dadkii muhiimka iskale muhiim horta idinka waay dadka technicalka oo ka shaqeeya oo wakhti iyo u hore galab ilaa iyo habeen fadhiyey annaga kaliya waa idin madaxweyneyneynaa marka aad iyo aada u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dadaalkiina uusan ugu qadinin oo maaragtay ka hortag fiican aan samayno ka hortagga waxyaalo badan uu ka kooban yahay wasaarado badanaana la wadaaga wasaaradda duulista hawada immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda dadaa bannaanka naga jiro dhallinyaro meeshuu cudurka ka bilowday ku xayiran ilaa iyo laba biloodaa jirta ee, dad ku xayiranaa jirta oo ee, sideed qofood oo iiraan taleefanadoodan dhagaysana ilaa iyo hadda ma keeni karno sababtoo annagoo aan diyaargarow fiican sameynin mas-uuliyaddaas mas-uuliyad cus- culus waa waxaa loo baahan yahay inaan taxadir annagoo qabno yacni awood leh inaan keenno oo aan meel ku karantiino markaas aan bulshada kusii deyno Ee, wasaarado badanaa nagala shaqeeyey iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waa u mahad celinaa iyagana idinka waxaan rabaa keliya inaan hoosta ka xariiqo bulshada iyo wasaaradda idinka idinkaa u dhexeeya idinkasaa wax u sheegtaanna qayb weynay ka qaadanaysaa waxaan rabnaa wacyigelina labadan beri lagu dadaalay oo ah sida looga hortegi lahaa waxyaalaha la samayn lahaa wacyigelinta naftirkeeda dadaa kula daarta oo siyaabo kaloo kala duwan ma dhahayo waxay ula jeedaan eh, mal intention ay leeyihin laakiin waa la iska warjecelyaa mararka qaarkood walaxaa lagu darsadaa waxaas lagu darsanaya waxaa laga yaabaa inay dhib keeni karto hadduu qofka aqoon u lahayn dhib weyn inay keeni karto infodemikadan uu sheegay waa run panic haddaa abuurto waxlaad sii qarabti ma ogey waxba samaynin marka sida loo tabinayo inaan ka wada hadalno idinkana intiina u baahan eh, cudurkan siduu ku faafo ee, waxyaalaha lagu kala qaadi karo see loo xakamayn karo horta aan idinla wadaagno annaga naftirkeena mas-uuliyaddana saaran ay tahay xogtii cudurka wasaarad caafimaad ahaan oo baahsan inaan idinka idin soo gudbino idinkii marka idinkoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka wax sax ah buuxa mas-uuliyaddeeda ay qaadi karta wasaaradda caafimaadka because iyaga usoo noqonaya mas-uuliyad haddii ay wax qalad sameeyaan aada gudbisaan mas-uuliyad weynaa idin saaran wax sahlan ma aha cudurka ilaa ay hadda annaga xakamayntiisaan iyo inaan ka hortagnaan ku dadaalaynaa annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowladoo nagala shaqeeya wax sahlan ma aha laakiin eh, waajibkana saarana waxay tahay ilaa iyo tabarta meelay meeshay gaaraysa inaan gaarsiino ilaahay ha naga haayo yeman shalay midaan ka maqalnay Eh, hadda labadan dal saaka eh, isma wareysanin adaaba hadda ii sheegaya tunis iyo senegal cajiibku afrika uu soo gala sabsaxaara hadduu soo gala inteen kala jirnaa etoobiya diyaarado badanaa ka yimaado dad badanaa ka yimaada waxaan isku daynay wasaaradda eh, duulista hawada iyo immigrationka inay inf- informationka sii haystaan manifestaha ay sheegaan dadka imaanaya ka imaanaya wadamada wadamo hadda ilaa iyo konton iyo sagaal dal uu xalay ahaa konton iyo sagaal dal ayuu gaaray ka badan sideetameeye kun oo qof oo- oo kaysisaa la arkay waa wax sida lagu kala qaadi karaa xitaa khubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay laakiin ka hortaga waxyaalo badan uu uu faa'iido u leeyahay inaanu cudurkii aanu qofkii kale u gudbin waxaan la xiriirnaa oo aada mas-uul uga oo technical advice iyo iyo iyo qalab iyo na siisan hay-adda w h o si dhow region ay leedahay regionkaas soomaaliya ay ka tirsan tahay oo la yidhaaha emro eastern iyo mediterranean eh, countrieska oo annaga aan ka mid nahay Eh, ilaa iyo shalay laba iyo toban dal ayuu saameeyey yemen shalaan maqalnay yemen waa waa- dooniyaheeda iyo dadkeeda waa waxay ka soo galaan badday noo soo dhaafaan waa aad u sahlan tahay meelaha qaarkood markaad tagtid magaalooyinka oo tuulada tuulooyinka bari iyo waxaad arkaysaa yemeniyiintii ood markabka ka soo degtay magaaladay dadka interaction la sameynaa dekadaha xitaa aeroboorka ma aha inaan keliya aan xoogga saarayno dekadaha maraakiibta imaanaysa siday sheegeen ee wasaaradda ee shaqaalaheeda madaxdeeda bannaankay usoo baxaayeen dekadda waa soo galayeen dadka cuntay soo raadsanayen dadkay la sheekaysanayeen ma celin kartid laakiin haddii aad samaysid port unit oo iyaga qaabilsan markabka ugu taga soo jegareeya qofkii laga shakiya la geeyo meesha ama meeshooda lagu celiyo annaga soomaali ahaan waxweynaynoo tahay maadaama tabarta wadanka uu yaryahay marka idinka mas-uuliyadda idin saaran tabin keliya ma aha ka taxadir inaysan bixin hadal qalad ah oo dhibaato weyn keeni kara yaanan hadalka idinku badinin ee, waxaan u malaynayaa presentationno badanaa ka dambeeya aad iyo aadaan idinka mahad celinaa soo dhowaada ee, waa laydin tilmaamaa dadka directly haddaad wax maqashaan ama hadda waxaan isku dayaynaa oo u qorshaysan ee, risk communication and community engagement unitkan ka shaqaynaya task force in si regular wars- war-saxaafadeed wasaaradda uu uga soo baxo oo mararka qaarkood nala kormarinoo ma aragti wixii la raba la iska sheegin taas waxay sahlaysaa idinkii mar walba updated inaad tihiin haddii xataa u baahnaatiin wax zaa'id oo aad soo maqashaan dadaa loo xil saarayaa nambaro qaasaa laydin siinayaa toos wasaaradda waxaan rabaa wasaaradda iyo idinka inaan ladiin dhexayn idinkana idinku adkayno waxaan wasaaradda ka soo bixin walaalayaal yaan la gudbinin dhibkeeday leedahay wasaaradda mas-uuliyaddeeday qaadanaysaa wax walboo la fidinaaya wider eh, platform in lala sheergareeyo idinkana dana idinta annaga dana noo tahay marka barasho wanaagsan waajibka allah noo wada fududeeyo mas-uuliyad weyn waaye ilaahay saa naga haayo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya faysiye abuukar nuur ayaa taasi ahayd oo sheegtay in xilligan dowladda federaalk soomaaliya ay heegan xoogan gelisay goobaheeda caafimaadkii dhakhaatiir caafimaad kuwaas looga hortegayo cudurka koronarifaleska fejignaan dheerida dowladda federaalk soomaaliya xilligan ay ka muujinayso
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyo qubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasa ha ahaa qiriyo qisaasa ha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada waraysada ayaa dhegeysanaysaan radio wacdanaha la socotaan saaxiibayaal mar walbaa joogtana kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xubno ka mid baarlamaanka dalka kenya ee laga soo doortay gobolka qoyibare waddanka kenya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada madheera ee gobolka qoyibare waddanka kenya waxa ay dalbadeen in wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo fakad ah islamarkaasna ku sugan gudaha dalka kenya uu iskaanba buuxo magaalada madheera kadib markii halkaasi maalin ka hor dagaalkii ugu xooganaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo taabacsanaa wasiirka wasaaradda amniga jubbaland uu ku dhex maray xuduudka soomaaliya si gaara beled xaawiye magaalada madheera ee gobolka aqooyi bari dalka kenya xildhibaanada waxay dalbadeen in dowladda kenya ay ka saarto ninkaasi dhibaatada baanka gobolka wada islamarkaasna loo gacan geliyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidamada dagaalamaya ee ku sugan degmada beled xaawe ee gobolka goday maamulka jubbaland xildhibaanadana sidoo kale waxay sheegeen in kenya aysan la shaqeyn doonin haddii aysan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland aysan ka bixin magaalada madheere ee gobolka qoyi bare ee wadanka kenya
annaka reer mandheer haddaanu nahay oo madaxdii reer mandheer haddaan nahay waxay shalay mandheera ka dhacay waa waxii aan maxaa lahaa aan filanaynin oo dowladdan ka filanaynin wakhtiga ma jirin oo nin madaxe ama nin joogo wananchi mandheera ah as yacni u malayna in dowladdii kenya nin waddankiisba soo kharibay inay siiso amni oo security oo maxaa lahaa military iyo gawaari intay siiso waddadeenna ninkaasayta uu ku socdo oo amni daraduu noo keeno oo askarteenna beddelkii maxaa la dhahaa annaka amnigeenna ilaalin lahayd amnigiis loo ilaaliyo dhaawaciisa isbitaal haddaa la keeno aan maxaa la dhahaa reer mandheera aan aadi karin oo sabiskii ay heli lahayd kuwaasayta oo loo bogo waxaan leeyahay haddaanu nahay regrettable waa very regrettable dowladda inay ka fiirsato wakhti badanna waa u sheegnay annakoo leh dhibka nayto wuu soo socdaa dhibka nayto yaan maxaa lahaa waa ninkii yuusan dhib ka soo gaarin dhibkii waa imaaday maxaa lahaa cabsideenna waa la konfaam gareeyey waxaan leenahay dowladdu ninka nayto ilaa aas noo jooga annaka cabsi nagama dhammaanayso cabsi nagama dhammaanayso amni daradana amni daradana nagama dhammaanayso guryadii shalay nala nalaga gubay guryadaasayto dowladda inay noo maxaa lahaa qarashto oo qarashto oo- oo magdhow ay samayso dadkii ku dhaawacmay dowlad inay magdhow u samayso oo amnigii iyo cabsidii mandheera ka jirto ninkaas intii soomaaliya loo tarxiilo macal ah, mil- waayo annaka madaxdiina hadaanu nahay, nimankaasay t- magaalada ka bixino ayaan ah, duqaalkana faraa intaas u tacsiyeynaynaa arrintii shalay ka dhacday mandheera dhibaatada ka dhacday arrinaan aad ugu xunaa waaye waa nasiib darro inay dad oo waddan kale ka imaaday ay isku ciirsadaan isku digaalaan waddanka dhexdiisa waddanka kenya magaalada mandheera ugu horrayn waxaan u sheegaynaa dadka reer mandheera haddaan nahnay madaxdiinnii ood soo doorateen een, eh, waan idinla taagannahay wax kasta ooy mandheera ku badbaadi ama dadka reer kenya oo soomaalida ku badbaadayaan diyaaraan u nahnay inaan garab idin siina Eh, waxaan u sheegaynaa midda labaad ninka walaalkeenna oo la yidhaha cabdirashiid janan oo jooga magaalada mandheera waxaan ka codsanaynaa magaalada annaga inaan iskuga- iskaga baxo dhibaatuu nuu keenahayaa waa nin waddankii soo qarribay waa nin soo cararay waxaan ka codsanaynaa inuu ka baxa uu aada meeshiis ka imaaday iyo soomaaliya iyo iyo kismaayo muy ka imaaday taas waa codsi aan u sheegaynaa reer soomaaliya waxaan u sheegaynaa waa mahadsan tihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin arrintan iska mid aan ka nahnay waa idin garab taagannahay wax dhibaato ah oo soomaaliya balaaxa lagu samaynaan ma fiirsanayna waana ka xunnahay wasalaamu calaykum waraxmatullah aniga waxaan u sheegi rabaa ninkaanayta cabdirashiid jannaan la dhahay dowladda kenya meel xun ay kaa ridi waxaan kaa codsanaynaa dowladda kenya meel ay kaa ridi mandheera dad baa iska leh deegaanka annagaa iska leh walaalow waddanka noogu bax kuma rabna dagaal haddaas rabtid boolaxaawa dhinaca laga soo galaa mandheera dhacdeed lagama gala shicibkahayna naftaasu keentay ilmahayna waa baraarugeen waxayd noo keensatay dhibkaada walaalow dhibkaada mandheera nagala baxaan kaa codsanaynaa haddaas bixi waysid haddaad bixi waysid dowladda kenya waxa la dhahala jiray demonstration kaambiga militarigaas ku jirta olada kaaga bixinaynaa haddaas bixi waysid waxaanu ku siinaynaa labaatan iyo afar saac reer buulaxa waa mahadsantiin walaalayaalow tan waa ka simannahay reer kenya ahaanaa noo dilina cabdirashiid jannaan waa nin waddankiisa soo qarrabi annagana ma hoos haysanna waana iska bixinaynaa waktana sii annagaan iska bixinayn asalaamu calaykum
bismillaahi raxmaan raxiim ana magacaygu waxaa waaye cabdicaziis ana magacaygu waxaa waaye cabdicaziis dhakad xusuulka laga soo doortay deegaanka carabiya ward constituenska mandera east meeshuu dhibka ka jira annaga reer mandera saan u nahnay annagaas culayskaana iska badan yahay waxaa ka mid ah sidii eh, arrimaha macallimiinta ay ugu carareen mandera county Eh, sidii al-shabaab ooy dhib keentay marka anaga culayskaanu iska badan yahay sidii marka hadda waxaan la yaabsanayay dowladda kenya eh, waxay waxay dhahdii macallimiinta uma hayna eh, maxaa la dhahaa security uma hayna ayay dheheen waxaa la yaabe inay dowladda kenya ay markay security u hayd ninka la dhahaa janan inay mandheera ay ay ay ay ciidamo ay u heli karta ina janaan iyo tiimkiisa mandheera lagu ilaalin kara oo ay haynin ciidan lagu ilaaliyo macallimiinta waa mid la yaab leh oo su-aal weyn oon jawaab loo hayn waaye Eh, annaga iyo soomaali kenya iyo soomaali eh, wala xiriir fiican baa ka dhexeey annaga reer mandheera saan u nahnay eh, dhib soomaali ka yimaada inuu na soo gara annaga diyaar uma nihin waxaan u baaqaynaa dowladda kenya in la- ninka la dhahaa cabdicasiis janan cabdirashiid cabdirashiid janan ninka la dhahaa inuu kenya iskaga baxa labaatan iyo afar saac gudood hadduu ka bixi waayo annaga shacabka waxaan awood u leenahay inaan mandamandaan samayn karno oo ninkan wixii annaga awooddayn ah ayaan isticmaali doona oo ninka mandheera ka bixin doona biidnillaahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa faadimo cumar qasaay oo ka mid ah xildhibaaninta mandera county assembly waxaan halkan ka sheegi rabaa arrinta shali ka dhacday magaalada mandheera waa arrin xun waa arrin aan aad uga xumaano annaga reer mandheera saan u nahnay nin magaalo kale ka imaaday waddan kale ka imaaday inay waddankaa in lagu dhex magaalada in lagu dhexaayo oo security la siiyo iyadoo macallimiinta security loo waayay iyadoo dhib kale oo magaaladan ka taagan nagala bixin waayey inay haddana qof dhib wato oo magaaladan dhib u keenaya inay nagala nuulo dhaxaayo aad baan ugu xunnahay shalay hadda iskuulladii waa nagala xiray bangiyaalkii waa nagala xiray becsharadii dhan waa i xirantay suuqii dhan waa u xirmay dadkii carar iyo dad badanaa barakac ku dhacay dad baa dhaawacmay annaga saan reer mandheera u nahnay weliba madaxda reer mandheera u nahnay waxaan codsanaynaa si ninkan uga dhaqsiyaha badan oo magaalada nooga bixi karo annaga jubbalandna ma nihin soomaali federalna ma nihin kenya baanana dhahaa reer mandera county aan nahnay mandera county waa county number nine oo kenya kenya ka mid ah af- afartan iyo sideedka gobol oo kenya aan ka mid nahnay marka annaga soomaali mid aan taageerayna ma laha ninkan sidan ugu dhaqsiyaha badan ilmihii way naga fiigeen iskuul saaka hadda wax aaday ma jirin shalay sida camal cunug walba wuu ooynaa iskuulka dhexdiisa iskuulkana kama soo bixi karaan ilmihii xabadihii iyo wixii daadanayo haddana iskuulka dhexdiisa taa kusoo daadanayo marka waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninkan inuu nooga baxa hadduu nooga bixi waayo marka sharciga anaga gacanta aynan ku qaadanaynaa annaka iyo dadweynaha magaalada inaan isla istaagno oon gacan isa siino oon front line ka qaadano sidii gacantayna sharciga ugu qaadan lahaynay oon annaga iskaga bixin lahaynay oo sida ugu dhaqsiyaha badan annaga ammaankaana oo dan eh ammaankayn anagooba mar hore sugneen reer mandheeraasaa u nahnay haddana mid kale oyba dowladiina garab siina haysaa nugu soo darsantay annaga reer mandheeraa shicibsaa u nahnay oo madaxda reer mandheeraa u nahnay fadlan ninkaas sida ugu dhaqsiyaha badan nooga baxa annaga ma taageersanin inna reer mandheeraa ma taageersanin reer mandheeraasaan u nahnay shicibka reer mandheeraasaan u nahnay ma taageersan haa ma taageersanin ma taageersanin weliba waan ka xunnahay reer beled waxaa hortaa in lagu duq oo magaaladayna loo dhigta dhufays oo magaaladayna laga soo gala dhankeeda aad baan uga xunnahay annaga waana la taaganahay reer balaxaawo waxaana ka dhahayaa intii dhib ku gaaray ilaahay wixii dhintana ha u raxmada wixii bu- dhib qabana alla ha u boogadhayo sharaf weyn ay leeyihiin ee, ummadda meesha ku nool muslimiinta mandheera ay ogaadeen dhibkooda ee, dagaalkii dhinacaan xoog dhinaca oo magaalada uma soo aadinin dhinaca kale aad u hurgufeen waxaase waxayna u yeelaayeen intii aniga aadi ahaan muslimiin nahni walaalo nahni ogyihiin sharaftoodii na siiyaan annagana sharaf bay naga leeyihiin sidii iyagu noo qaatiyada nahnay dagaalkii annaka diyaar uma aheen dowladda kenyan ayakaa hoos ahaan kala heshii dadkan oo maleeshiya ahaan meeshan usoo dhigtay danta kaleeyihiin ayakaa ka saayaan dadweynaha ma ogo dadweynahan meesha inta lagu gumaada loogu tirigalay dowladoodaha inta meesha lagu gumaada loogu tirigalay kenya dowladdeed inta difaaca dowladda mandheera ma rabta mandheera hataa markii ka noqonaya macallimiinta waxaa la dhahay welcome to kenya markaas mandheera waxaaba xisaabsantay soomaaliya Ee, shantii oo xidiga ka xisaabsaneed soomaaliya sidii nala haysta n f d taas daraaddeed dadkii gumaad oo ku soo dhow ee, ee, madaxweynihii farmaajo ee ciidankiisa iyo dowladdiisa kulli waa mahadsan yihiin ee, xaduuday ilaaliseen annakana ilaaliseen sharaftiina kor u qaadeen taayna kor u qaadeen annaka naftigayna aad baan igu qiiroonay waanan la jirnaa garab waynan lahanay mar walba idin garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kolay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa waxu sheega
qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaanbiya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaama warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qorraxda aan xamili karayn quwiyo taagumahay
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibil xulasha wareysada ayaad dhegaysanaysaan radio wacdana xawaa la socotaan muqdisho hadda markaan dib ugu laabto senator ayuu ismaaciil yuusuf oo ka mid ah senatarada halka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho waxaa dowladda kenya ku eedeeyey inay kusoo xadgudubtay qaranka caalamka ah ee ilaalada iyo madaxbanida ee wadamada caalamka senator ayuu ismaaciil waxauu sidoo kale uu sheegay in kenya ay si qaldan u adeegsanayso awoodda sharciyadeed ee ciidanka nabadcelinta midooda afrika amisom oo dalka ku joogo inay dowladda federaalk soomaaliya kala shaqeeyeen arrimaha amniga iyo la- la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab kenya waxay ku xadgudubtay qanuunka caalamiga waxay si xun u adeegsatay awoodda sharciyeed ee amisom sababo ku aadan kaalinteeda wiiqida deganaanshaha soomaaliya xadgudubyadeeda aadka u xunaa waxaa ka mid ah duqeyn la beegsadaan goobo rayid iyo go- xarumo ganacsi ayuu yidhi senator ayuu ismaaciil yuusuf oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa kaloo uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya u dulqaatay inuu in badan isku dayo burburin oo sida uu sheegay ka imaanayay xukuumadda nairobi isagoo ka duliyo dagaalkii ka dambeeyey ee ka dhacay degmada badaxa ee gobolka geedo jubbaland waxaa xusay in iminka kenya taageerayso maleeshiya beelaada oo sida uu sheegay uu horkacaya wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo fakad ka ah hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya waxaan aada ugu dulqaadanay oo in badan isku daynay wax burburin ah oo ka imaanaya dhanka kenya hadda waxa ay taageeraysaa maleeshiya beelad hubeysan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsad ah cadaaladda isagoo loo haysto in uu galay dambiyo ka dhana bini-aadnimada ayuu yidhi senator golaha alkasiri baarlamaanka soomaaliya ka tirsan qoraal uu dadka kula wadaagay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa booliiska ee sida gaarka u tababaran ay cagta ay mariyeen dhufeysyo ay xuduudka kaga sugnaayeen ciidankii wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ciidanka xoogga dalka iyo kuwa booliiska sida gaarka u tababaran hari axmed waxay leeyihiin tababaro milatari oo aada u sarreeya waxay gabaxaanba ay burburiyeen dhammaan dhufaysadii maleeshiyaadkaasi ay ku lahayeen meel u dhow xuduudka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan ayuu yidhi senator ismaaciil yuusuf oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kulanaasan ayaan idilana saaxiibyaal xulashada wareysida ayaa dhegeysanaysaa radio wadnaha wala socotaan meel walbaa joogtaan kula wanaasan ayaan idilana saaxiibyaal gobolka guud ee maamulka jubbaland haddaan markaan eegno waxaa maanta deganeeda xaaladda guud ee magaalada badaxaw ee gobolka guud ee maamulka jubbaland kadib markii maalin ka hor halkaasi ay martigelaysay mid ka mid a dagaalada ugu culusaa ee soo mara dadka degmada badaxaw ee gobolka guud ee maamulka jubbaland dagaalka shalay oo ay ku dhinteen in ka badan shan ruux ayay ku dhawaameen dagaalka shalay oo ay ku dhinteen shan qof halka ay ku dhawaacmeen in ka badan shan iyo toban kale ayaa sababay in ciidamada cabdirashiid xasan cabdinuur janan laga saaray guud ahaan magaalada iyagoo gudaha u galay magaalada madheere halkaasoo saacad ku dhow ay ka dagaalamaya sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayeen maamulka guud ee jubbaland qaarkood qadka telefoonka aan kula hadlay waxay noo sheegeen in xaaladdu deegaankaas ay tahay mid degan islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ciidamada ay ku sugeen qeybo ka mid a gobolkaasi qeybuudma barnaamijka ay soo gaara waxaa markaa kusoo dhawaatan xubintaad ku xisaab badnad ee kalamaan
aryaadhaha kalamaanay beri gashow geedkan waraad isugu keentiin waxna kama soo baxaan eexaa kalood noo haysan qaylo warma kama tunmaane war maya orodoo dekada u shaqo tag warnimiyo waalantiina wadanka walalan haayoba warkaanka wiin war waxaa la yidhi war ninkii helaa talo wacan helee dadka haddaan wax u sheegnay maxaa kaloo nalaku eedaynayaa war annagu tabar ma haynee talaan haynaa war waa taladaase marka hore qorshaa loo dhigaa hawl haddaad qaban qarashkiiyo wakhtigay qaadan baa lagu qiyaasaa qabanqaabadaa lagu xijaa howlqalqaasiga qunyar baa dabeed loo wadaa qaabka ay tahay qardajeexa waa lagu lumaa qariska tuurka ah qabqab iyo iswaalkii horaa eeday qaharkaase qof jeclaysi qaran laguma dhaqo qoomdham leeyahay war waxaa la ogaaday haram cadka in af carabiga fahad lagu yidhaahdo war libaahagaba af arabiga asadaa la ere war ciidamo libaax la yidhahda nooma joogaane hare macadka mafaadaan kaysaday war adeero daraawiisha kuwii sayidka ah ayaaba idin joogee ee maxaa ku diidaysaan haramcad war horta waxaa idin weydiiyey daraawiishtii al-shabaab maxay ku kala duwan yihiin liibaan jeexoo weydii waryaada waxaa la yidhi kaska dawladdeennaan aqaan oo kabdhoodka ahe hadba gobol ha kuurtoo bulshada ha isku kiciyeen shabaabkiina ha u kaadiyeen oo ha koriye ilma adeeryaalow hala yaabinaha waa geed sarawaab geed sarawaab weeye sheekh shaakir goorma hadalka lagu fasaxay waryaa kalamaanay ma gun loo jabaatiin maxaa culummada idin daba dhigay aryaada waxaan maqli jira qofba boogta ku taal barbarkeeduu xogta ahay halka aad ka bilowdiyo baahidaannu qabno buur weyn baa u dhaxaysa macaalinkeennu diid wuxuuna yidhi maya ma ogoline maya oo waxbaa ka yeeli mayno waraadha kacaankiyaada heede abwaangaariya wuxuu yidhi qof waxdii diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin elen doqoni dibka makaade daamanka i meermeerisa docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaaye ma diirsada oo walaalkeed intay dunida joogte doqoney dabkaabe dugsi dhaxanta laga galo miyaa la iska dumiyaaye ileen doqoni calaaf malaahe malaahe
war waxaasi hees maahe duqu waa baroortay war fanaankan looda ka carab weyn sidee tiyaatarka loo geyn rabaa war adiga laftigaagaan carabkaagu toosnayne magaaladu falaash bay ku wada heestaaye miyaad ilowdi warwar ma haysaane wiil soomaalida oo norway jooga ayaa aabbihii la soo hadlay aabuu coronavirus ay u dhaca muu yidhi horta anigu nuur weyne waaba iqiine ma xaafadiisiyow degan yaha mase waa ka guuriyey waraati korlankoo nuuri leo tukaan leeyahay ya tukaankii koha halaawi markaasa ma heli boodiga saasanaan nuur waaye nuur waaye alle nuur ka saarya nuur waaye kii war nin soomaaliyadu aad u madow oo sacuudiga jooga baa nin carabiga yidhi magacaa nuur buu yidhi haddii nuurkiinnu adiga yahay madoobihiinnuna see u egyahay war carabku af soomaali ma aqoona wuxuu yidhi idaa kaana nuurukum haakada wa kayfa aswadukum warwar ma haysiin maday isaaqaa hadda ka hor adeerkii sacuudiga tagay nin sacuudiyaan uu la sheekaystay wuxuu yidhi shaqo kama bixi karaa inaan iska tuugsadaan rabaa marka maxaan dhahaa carabkii wuxuu ku yidhi qof kastoo u tagta waxaa ku tidhaahdaa anaa shabcaan anaa shabcaan oo micnaheedu u yahay waa dherganahay marka nin kastoo u tago si u dhaha anaa shabcaanun allah kuu siyaadi lelilaahi markii dambana baayo u dhintay waryawna afarabige eedi eedan kordaane anaa ju'aanba erkorneha walaal sii sheegas walse ew war heedhaha maandheeyow dhowr weyn baa ladinkaga sheekaynaye waxaanaad daldalaysaan waa maxay warwarkan waa naga qasteene wiilka aabbihii soo waxa wuxuu u sheegay inuu gabar norwejiyaana guursaday kadibna aabbihii wuxuu yidhi maandhow ma ogeed odaygii xaaji cali ah ee dariskeenna ahaa dibi weyn oo u joogay oo dadka leyda ay ka amaahansan jireen si uu looda u boodo xaahau yidhi wiilkii weligaa ma aragtay weli loo keena xaaji cali oo la leeyahay dibigaagaa dhalay mayou yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad norway dibi ka noqonaysid aday ku qusaysaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay dibigii xaaji cali ha noqon sheekadaasina waxay ku qoran tahay diiwaanka qosolka ee uu qoray jamaal cali xuseen waa runoo waxaa hore loo yidhi waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dhalaane abdulo adina maaha mahakadheelkun halkii ka hadi walaada gorod guursoy walaada gorod halkiin dhalo waleere adigana gorgoradaanan madeeyow kugu nacaad beri gashow noo sheegaysa naga shibdha war cabdullaw haanti hadduu kaa dhaafay googoradiisa maad u daysid war nin odaya waxaa la yidhi gabadhaad isankay durutay markaasu wuxuu yidhi meesha ay joogto haddii isanka laga durto ayaday u taalaaye gabdhahaygu dhigahay durtaan warnamiyoon may dheegi jiray hibilay walsanduri hibilown walsanduri maylin lijeeda odoonsuu horta anigu cabdule fadhi xumadiisaan nacay horta kutubeeyey manaan fadhi xumeeya danaan ka lahay heesaanna kuu tirihahe i dhegayso inta gabar la koodshaa kaligaa jawaa aniga kasha iiga taallee karaan kurraqurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaankaaga baahnahay sidii kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kow leeyaha kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii korkaalayoo mug ila hadalkay madooba maahiya waa kuu kurboodhe
koorkaagu qaac maxaa karankurtaydana ku tusiyey war hati korlan fanaan oo degmada eelbuurka kooy yamay baan ka qayb galay tartanka hergelinta heesaha markaasa ma erikasaasana hadduu jecel kuu qodah yahay anigaa kurorogsadhay hadduu jecel kuu qodah yahay anigaa kurorogsadhay usmaarnehe afar bilaa madar hedjey mayka leeyiina kulolororogsane abdulow maduu heesta taasag nagda warwar ma haysiine guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar finish dareenka shacabkuu ka hadlay war dhagaxaantii mawjidadka ka qaaday loodii la hareeya halisku dhaafo eray maqaamkii muqdisho miyou meel saaray muxdin darba weyne miyuu ku waafaqay waalusalqaanka ha laga qayb gala miyuu yidhi madaxweynaha banaadir estate miyuu u dallacay war haddaba aha wareedhaay ha nugu hinraaginina hadalka naga suga maayarka muqdisho wuxuu yidhi ununku duqa muqdishow aan u naqaan war annaga barasaabaa u naqaanaa warsow guddoomiyaha gobolka maahan xamuran ugalaydan war intaba waa isku yahaye ninka warka ka dhegaysta wuxuu yidhi guddoomiyuhu waddooyinka xidhan dadka gobolkan ku nool dhaqaalahooda saamayn xunay ku yeesheen hoosudhac bayna ku keeneen kii gobolka banaadir heli jirana hoosuu u dhacay degmooyinka qaarna wax ka soo baxaa ma jiraan miday ku shaqayn lahaayeen annagu bixinnaa marka mas-uul duruufta shacabka ka run sheega oo u garaaba anigu cumar finish ka hor ma arag waayahan war waa runtaayo wuu ka garaabay laakiin dhagxanta waddooyinka ku xidhan inuu ka guray dadku ka sii jaalaan lahaayeen horta eragaasu waa sax waxaa kaloona la yidhi meelaad madaxeeda taha majaheera layskama dhigo war may kale leerey gorigeeda karowsita jawtiisanka notoy war cumar finish dhagaxaanta waa qaadi lahaye nabadii nololaa ku qoran war madaxweynaha galmudug qoorqoor wuxuu yidhi galmudug waa cusubaa u beryey wadaadadii walanqorsidiyaa erey wargunhiyaa laga reesta miyuu yidhi xaafaan heshiini miyuu yidhi jameeskaa biyo keena miyuu yidhi war warkaan ugu wareerina madaxweynuhu wuxuu yidhi muddadii aan xilka ahay waxaan ku dadaalayay in galmudug lagu heshiiyo haddana meel fiican ay xaaladeedu mare shacabka galmudugna midnibaan ugu baaqaya miisaaniyaddiina waa korortay ha ogaadeenu yidhi war xildhibaanadii ahlu sunna ee baarlamaanka galmudug ka ridoobay maxaa laga yeelayaa buu yidhi madaxweynuhu ninba madaxiisa meyraxa ku duubta ma yidhi horta man radda min albaarlamaani faqad waaye war beelahooda ha soo doorteen ma layi war awlaadin ihi hiirida waa la eri war war ma haysiin aawa dagaalkii badaxa oo ka socda maxaa warka haysiin war adduunka waa la bedelay gacmaha in laisku salaamay markan madaxweynaha tanzaniya wuxuu maanta hogaamiyaha mucaaradkiisa ku salaamay lugta waxaana laga cararayaa coronavirus ar soomaaliyiin lug iskuma salaanteen niman xarash isu hayoo dagaalamayaad noo sheegteen wax kala caddeey war dowladda soomaaliya waxay tidhi dad shiinaha ka yimsooma geli karaan waddanka soomaaliya ilaa labaatan cisho war lacagdegdegashinasknsinkusheenaerkahoomena war dowladda soomaaliya waxay kalay tidhi iiraan dadaa ku xayiran war dowlad kaloo caalamka ku taallo go'aankaa go'aan la mida qaadatay miyaad aragteen war sagaal iyo labaatan xildhibaan oo baarlamaanka iiraan ka tirsan ayuu coronavirus ku dhacay war safarka faraha badan ee nabad iyo nolol inay coronavirus waddanka keenaan baan ka baqaya war waa waalantiidin dad lagama maarmo danaha qaranka meel walba oo gelayna xataa korona war ayaadda xisbiyadii waa laga kala tegaya maxaa ku dhacay war lacag baa loogu baaqay waryaada ilaahay ka boqo shaqaysta shaadkii bislaata maanta shadaxa u dhiibaysa shaqaysta maduus leysha gimeel ninkoogiya
warreeyo runta sheega
war odagu waa safay baxa xooggiinna alla idin tusee
fariintaasi xubinta ka horeysay kalamana waxaa gabagabaha barnaamijka caawa soo salakaana uu ka teminayo anigoo xasana saaxiibka sharmaa kusulinu farsameynaya intaa barnaamijka madlacna dib u kulma doono habeen wanaagsan saaxiibayaal
wadalkaygiyo baarcadaydo
heshiisiin ma diidayna inaynu doodanaay waa dalkaygiyo baar caddaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna geedna qodana dalkiinana daafacna
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee